أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus kuweeda wadalka ron kataaib al akhbaari ayaa maanta soo saartay muuqaalka jabkii maleeshiyaadka murtadiinta ay kala kulmeen weerarada mujaahidiinta ay kala hortageen duleedka deegaanka sabiid ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose dowladda bakistan ayaa howlgallo milatari oo argoosiya saaka kula jarmaaday qaybo ka mid a dalka hindiya khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay rabab xoogan oo xalay ka da-ay xaafadaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya munaasabad lagu daafurayay macadka khadiija binti khuulid ayaa lagu qabtay magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe maamulka islaamiga ee degmada bu-aale ayaa dowra sharciga u qabtay ganacsatada degmadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa habeenimo axada toban iyo saddexda bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan kataabel akhbaari ayaa maanta baahisay muuqaalka jabka maleeshiyaadka murtadiinta ay kala kulmeen weeraradii mujaahidiinta ay kala hortageen duleedka deegaanka sabiid ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen abuu xasan
filimkan oo la daawan karo muddo saddex daqiiqo ah waxaa lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa dureedka deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose weerarkan oo u dhacay sidii loo qorsheeyey ayaa ku bilaabanaya dagaal toos ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayaan fariisinka murtadiinta waxaana hal mar hawada isqabsanaysa rasaasta ay isweydaarsanayaan mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada inta filimkan uu soconaya waxaa la daawan karaa meydadka murtadiinta oo daadsan halkii lagu dagaalamay iyo agabyadii murtadiinta ay ku seexanayeen qaadkii iyo muqaadaraadkii ay isticmaalayeen maleeshiyaadka ridada بمرتزق باغي نجد في بهوان أربكه راياتهم ناكس ودس هم العمالة أفركه في الأرض عزاه يندعس qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii murtadiinta laga furtay oo ay ka mid ahaayeen qoryaha b k m iyo r b g kuwaas oo cadowga laga furtay المعركة هي قدام والغمس لا لا تتركه من مرتزق باغي نجس من مرتزق باغي نجس تلك الطبول المعركة هي قدام والغمس لا لا تتركه من مرتزق باغي نجس filimkan ayaa qayb ka ah aflaamta kookooban ee uu baahinaya kanaalka kataa'ib al ikhbaariya kuwaasoo lagu soo bandhigaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarada mujaahidiintu ay ka wadaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaasoo lagu dhiig bixinaya murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ee kusoo duulay dalkan muslimka ee soomaaliya mahadsaned abuu xasan dowladda bakistan ayaa howlgallo milatari oo argoosiya saaka kula jarmaaday qaybo ka mid a dalka hindiya warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan bashiir muxiidiin abu ayman xiisadda colaadeed ee u dhexaysa dalalka bakistan iyo hindiya ayaa saacadihii lasoo dhaafay cirkiis ku sharartay kadib markii dowladda bakistan ay jawaab adag ka bixisay weeraradii isugu jiray duqaynta diyaaradaha iyo gantaalada ee hindiya ay ku soo qaaday weeraro lagu tilmaamay kuwa argoosiya ayay bakistan qaaday waa berigii saaka waxayna howlgalkan militari oo ay ugu magac dartay buniyaanum marsuus ay ku beegsatay bartilmaameedyo la sheegay inay yihiin kuwa laga soo abaabulayay weerarada ka dhanka ah bakistan sida ay warar ku tibaaxayaan bakistaan ayaa riday gantaalkeedii ay ula baxday al-fatax kaasoo la sheegay inuu qayb ka yahay howlgalkan aargoosiga ah waxaana lagu garaacay bartilmaamidyo badan oo ku yaalla gudaha hindiya sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee bakistaan ayaa lagu soo waramayaa in lagu arkay hawada caasimadda hindiya ee delhi iyo meelo ka mid ah gobolka gujuraad oo uu ka soo jeedo ra-iisul wasaaraha hindiya ciidamada bakistaan ayaa la sheegay inay burburiyeen nidaamka difaaca hawada ee s afar boqol ee hindiya ee adambuur waxaana la beegsada ugu yaraan toddoba goobood oo hindiya ku yaalla oo ay ka mid yihiin saldhigga muhiimka ah ee baatinqaad saldhigga hawada ee odhambuur saldhigga hawada ee gujuraad saldhigga hawada ee raajastiin iyo goobta kaadinta gantaalada baraamos sida ila amni ay xaqiijiyeen dhanka kale koronto la-aan baahsan ayaa laga soo sheegayaa inta badan dalka hindiya waxayna hoggaanka siyaasadda ee militariga bakistaan ay ka digeen in haddii hindiya ay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo ay kaga jawaabayso argoosiga bakistaan in bartilmaameedyo qiimo sar leh la beegsan doono horaantii jimcihii hindiya waxay gantaalo ku dhufatay saldhigyo ay leeyihiin ciidamada cirka ee bakistaan balse dhammaan hantida ciidanka cirka bakistaan ayaanay wax khasaare ah soo gaarin sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga bakistaan iyadoo sidoo kale bakistaan ay hore u shaacisay inay soo riday shan iyo labaatan diyaaradood oo ay leedahay hindiya mahadsanid abu ayman khasaare nafeed iyo midhantayeed ayaa ka dhashay robab xoogan oo xalay ka daayay xaafadaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warbixinta warkaasi waxayna hayaa walaalkeen cali yare magaalada muqdisho waxaa shalay gelinkii dambe ilaa xalay ka da-ay robab xoogan oo geystay khasaare isugu jira mid nafeed iyo burbur hantiyadeed muuqaalo laga soo duubay wadooyinka waaweyn ee muqdisho ayaa muujinaya biyaha roobka oo buux dhaafiyey wadooyinka muhiimka ah ee isku xidha xaafadaha kala duwan ee magaalada inta la xaqiijiyey roobabkan ka da-ay magaalada muqdisho waxaa ku dhintay gabar yar iyo maamo ayeeyo u ahayd kadib markii uu kusoo dumay gurigooda uu ku yaalay degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah ehelada dadka dhintay ayaa warbaahinta la hadlay
roobkii markuu da-ay gurigan hooseeyey aa gurigan ku koreeyey oo bulkeetiga iyo dhagaxa ku dhisan marka dhagaxii iyo bulkeetiga yaa soo go-ay gurigan kaloo kusoo duldumay wallaahi maamo iyo gabadha ayay u tahay dhanka degmada wadajirna waxaa ku dhintay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada iyo xoolo badan waa kuwan qaar ka mid ah dadka degmadaasi oo la hadlay warbaahinta waxaan ku suganahay degmada wadajir gaar ahaan aaga garaashka muusasuudi iyo school c d meel biyogaleena u dhexaysa kumanaan shacab ah ayaa halkan ku sugan askari ka tirsan sida sidaan u malaynayno askari dowladeed uu yahay nin qori wata sidoo kale macamuus ayaa halkan horteena ku jira sidoo kale xoolon ayaa halkan ku dhintay meelaha uu roobka saameeyey waxaa ka mid ah gegada diyaaradaha muqdisho halkaas oo ay biyo buuxdhaafiyeen goobaha ugu muhiimsan garoonka sida qaybta dadka lagu baaro xarumaha shirkadaha qaybta ay dadka musaafiriinta ah ku sugtaan diyaaradaha iyo xafiisyo kale oo ku yaala garoonka dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waxaay eedeen culus u jeediyeen kooxda riddada soomaaliya oo ay tilmaameen inay qaado canshuuro xaddhaaf ah oo joogto ah sidaasoo ay tahayna aysan waxba ugu qaban bulshada magaalada mahadsaned cali yare munaasabad lagu daafurayay macadka khadiija bintu khoylid ayaa lagu qabtay magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe warbixinta warkaasi waxayna haya cismaan axmed dhuubow munaasabadda oo ahayd mid si heersarah loo soo diyaariyey ujeeddadeeduna ahayd furitaanka machad ayaa lagu qabtay magaalada jilib kaasoo furitaankiisu ay ka soo qayb galeen dadyow kala duwan machadka oo ah khadiija bintu quwaylad laguna waxbaro haweenka ayaa inta badan waxa uu xarumo ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah munaasabadii furitaanka machadka dadkii kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiwaaxid macadkan iftitaaxiisa khadiija bintu khuwaylid oo maanta halkaa laga furaa gabdhaha daaciyaadka runtii waa khayr weyn oo soo kordhay oo bulshadii ummadda u soo kordhay loona baahnaa waxaa la ogyahay adduun iyo aqaraba waxaa lagu liibaano oo liibaantaana faro u ah waa cilmiga weliba gabdhaha in macad gooni loo diyaariyo waa arrin aada u weyn waxaan leenahay runtii gabdhuhu haa faa'iidaysteena jaanis badan baa jira wasaa'il badan baa jira tamkiinaad badan baa jira markii loo firi waagi hore markii wax la baran jiray iyo dee hadda xilliga aan joogno runtii waa shataana maa baynahumaa maanta macallimiintii baa lagu diyaariyey makaankii baa lagu diyaariyey marka waxaa la rabaa runtii inaan ka faa'iidaysanno sheekh cali darwiish waa liga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqay furitaanka machadka khadiija xaruntiisa magaalada jilib waxaan u fadhinaa xaflad furitaan oo ah macadka khadiija binti khuwaylid ee degmadan jilib macadkaanu saa dareemaysaan horeba degmadan wuu oga furnaa wakhtiyuu soo qaatay fatro waxaa ina soo martay marka kala go'a haddana waxaan go'aansanay dib inaan u noolayno macadkii iyadoo aad ogtihiin dee gobolka aan joogno wilaayadan jubbada dhexena degmooyin kale macadkan wuu ka furan yahayo wuuna shaqeeyaa waana macad loogu talagalay muddo afar sano ah waa wakti kooban inuu shaqeeyo hadduu ilaahay idmo fatrada koowaad fatradan ilaahay idinkii waxaa loogu talagalay muqarar loo dejiyey ciddii ilaahay subxaanahu watacaala u qadaro nasiib u yeelata waxaa la rabaa meesha markay ka qalinjibiyaan oo kasoo baxaan gabar walba inay isku filnaato macalimad inay noqon karto daaci noqon kartaa la raba oo ummadda ilaahay diinkiisa ugu yeeri karta dadka muslimiintana ay waxbari karta qaar ka mid ah haweenkii loo furay macadka ayaa iyagana ka hadlay munaasabadda soona dhoweeyey macadka cusub ee loo furay waxaan ku faraxsannahay macadka daaciyaad noola furay alxamdulilaah waxaana ilaahay ka rajaynaynaa kuwii ku qalinjibiyo oo ku soo guulaysto oo ilaahay ku anfaco adduunye iyo aakhiro ilaahay inuu naga dhigo berina ummadooda wax gaarsiiyo intaas ayaan ilaahay ka baryaynaa insha allah ilaahayna hanagu sugo hana intii noo soo diyaarisana adduun iyo aakhiro allah ka abaalmariyo kamid ah ardayda kasoo halaysa macadka khadiija binti khuweyraad dicdaad daaciyaad insha allah waxaan rajaynaynaa inaa ka yoolgaarno waxbarashadeena hadafka higsanayna wuxuu yahay inaa maalin maalmaha ka mid ah aan ka qalinjibino inaa juhdigan lagu bixinayna annagana dadka aan sii gaarsiino dacwada insha allah gabdhaha guryaha fadhiyana waxaan leeyahay soo haleelaan dacwadan macadka khadiijo ayaa waxa uu soo saaraa haween daaciyaad ah kuwaasoo iyagana macallimaad ka noqda goobaha waxbarasho ee gaar ku ah haweenka mahadsanad dhuubow maamulka islaamiga ee degmada bu'aal ayaa dowra sharciya u qabtay ganacsatada degmadaas waxay ahayd dowra sharci oo socotay muddo afar maalina taasoo loo soo gebagabeeyey ganacsatada degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe intay socotay dowradan aqoon kararsiga uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ee degmada bu'aale waxay ganacsatada ku qaateen duruus kala duwan oo sharciga sida towxiidka beeca jihaadka iyo duruus kale oo muhiima ganacsatadii dowrada soo dhammaystay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxayna ka warbixiyeen aqoontay kororsadeen muddada ay duruustay qaadanayeen iyagoona dhanka kala codsaday in loo soo celceliyo dowraadkan aqoon kororsiga ah halkan maanta oo yoomul jumca noogu soo gabagaboobay dowro socotay afar maalmood dowradaasoo loo qabtay ganacsatada degmada bu'aale waxayna ku saabsanayd oo shicaarkeedu ahaa wa axalla allaahu albayca wa xarama alriba duruus fara badan baana ku qaadanay oo culimo fara badan oo kala gedisan jazaahum allahu khayra ay noo jeediyeen towxiidka ugu horeeyo al-ikhlaas walmutaabacatu nebiyi sala allahu caleyhi wasalam ay ku xigtay bayca iyo arkaantiisa baycu salaf oo si gaara isaga farta loogu fiiqay oo insha allahu tacaala si fiican loo tarkiisiyey difaacu nebiyuna maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ka mid ahaa intaas oo duruus ahaan ku soo qaadannay ilaahay baan uga mahad celinaynaa humma culammadii hawsha iyada a noo haysayna waan u mahad celinaynaa sidoo kalena waxaan u mahad celinaynaa wilaayadanada muxaafadada bu'aale iyo khaasatan bahda iclaamka iyaguna waan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan isla qaadanay awaamiir ka soo baxday muxaafadada ama degmada bu'aale oo ah in magaalada la qurxiyo waxyaabaha magaranaysaa ee dhibka ummadda u keenayo laga nadiifiyo makaanulmusallaha la hagaajiyo dowladda marka si nidaam ah oo wanaagsan oo micnaha tawjihaysan oo dadka muslimiinta anfacaysa ay noogu dhammaatay oo waxaan codsanaynaa weli mar walba si raatib ah in dowradaasi loo soo celceliyo waxaa waaye qofka muslimka ah qalbigiisa sidii dhaladii oo kale loo tirtiro la baraarujiyo ganacsataduna waa mixwarkii yacnaha bulshada dhaqaalihii haysay waxyaalo badan baa ka qaldami kara marka maadaama oy sidaa ay tahay waxaan codsanaynaa bil kasta in dowladan loo soo celceliyo aadna looga hadlo waxaana aad iyo aad u jeclaanaynaa in mar walbana loogu soo celceliyo cilmadu aana daba taagantahay mar walba ganacsiga waa fiiriyaan way ogaadaan mar walba wixii qaldan wixii kale dowladda waxaan codsanaa inna loogu soo celceliyo mar walba sidaanoo kale nala soo tago boorkana looga qaado waa jecelnahay qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa sidoona kale oga faa'iidaysta dowraadka sharciga ah ay qabanayaan maamulada islaamiga taasoo ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo oad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu